والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك وصبي وامرأة ومسافر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام markaynu barakaysanay aayadda qur'aanka ah iyo xadiidka nabowiga calayhi salaatu wasalaam ka bacdi wax cusub isu sheegi mayno hayaad galabtii axaddii markaynu halka aynu ballankan ka qabsannay galabta arrintaasina ay ku saabsanayd jumcada xeryaha qaxootiga ee dhaxdinta loo degay lagu tukanayo xukunkeedu muxuu yahay ayaynu isku ogayn xeryaha qaxootiyaalka iyo wixii la mid ah ee beri dhaxmo ama bil ama sanad in la joogo dabadeedna meel kale laga aado qofku uu soo niyaystay xukunkeedu jumcadaas muxuu yahay baynu isa su'aalayno saddex maalmood baynu muddo siinay culimmada khayr allaha siiyee waxaanu nidhi jumcadaas ma annaan qarin annagu jumcadaa inayan asixin baanu annagu yaanu qabnaa laabud qofkii yidhaah waxaasaan qabaana deliil baa laga rabaa ee afkiisa keliya cidi raaci mayso marka qofkii khilaafkeed qaba oo jumcada xeryaha kan oo kaleeto in lagu tukadaa inay waajib tahay qofka qaba waa u ducaynaynaaye mas'aladaas hanoo keeno baani saddex maalmood ka hor ballankuna inuu galabta yahay maalinkaasaan qabannay waxaan rajaynayaa inay culimmadii dadaaleen midda kale dadaalka waxaan ka reebanayn kuwa xataa qabay jumcadu inayan asixin ayaguna inay mas'aladooda soo aruuriyaan oo war waa asaxday iyo ma asixin kii ay soo arkaan ay yidhaahdaan in culimmadu dadaashay baan u malaynayaa kollay kitaabihii lagu noqoy meeshuu culimo miidhan weeye annagu odhan mayno dee cilmiga ama kutubta annaga keliya wax ka sheegayna ma odhanayno meeshan waxa weeyaan waxna waa caado waxna waa sharci caadada dee intii marba isku waafaqda unbaa caado suubsata laakiin sharcigu waa mudawan waa diiwaansan yahay qur-aankii waa mudawan xadiiskii waa mudawan fiqhulislaami waa mudawan culimmadii kalaamaadkoodii iyo masaa-ishoodii oo dhan khayr allaha siiya ayagaa ka shaqeeyey waxa annagu hadda aynu fakarayno ama aynu goobgoobayno ama ra'yigeenna aynu ku cabirayna ma aha kutubtii islaamku way taallaa weliba anigu markii hore dee culimmada soomaaliyeed oo xeradan ku jirta un baan yaan yaan u bandhigay masalada inay ii keenaan laakiin mumbaasana waan ku dar waxayna ninkii mumbaasa dani ka hayso oo isagoo halka mas'aladii inuu ka keeni waayo u malaynaya dee meelahaasna ka soo kaalmaystaani hamaynahan rag ajirayni oon soomaali ahayn inay kaamka soo gelayeen baan waru hayaa kolley waa la su'aalay masaladaani masale ay ka mid tahay waa la su'aalay ma naqaan wixii lagu jawaabay ma garanayno waxaan kaloo idhi galabtii qofkii mas'alada soo helaa inuu inta istaago asagoo gacmo bannaan waa saas waa saas yidhaaha ka dooli mayno mas'alada xukunkeedu waa saas markuu yidhaaho waa inuu kitaabkii gacantaas ku haya waa inuu kitaabka magaciisa noo sheego mu'allifka kitaabka allifay waa inuu noo sheego baabka uu ka soo saarayo mas'alada waa inuu la maqashiiyo safxada ama xaashida lambarkeeda mas'aladu ku taal intaa ha naloo keenaan maalinkii dawadyaan ku ih marka waxaan yaboohinaynaa wadaadkii iga horreeyey waa boobay looma baahna boobisteeda war yaa haya haddee waxaan u arkaynaa inaan lahayn ma aha waxaan leenahay ruuxii mas'aladii soo helay ama jumcadu inay ku asaxayso meelahan oo kale oo lagu tukan karo iyo inaan lagu tukan karin oo jumcadu ay faasida tahay intii aan u bandhignay waa intaan iyo in kaloo bannaanka jirta marka middaan anigu aaminsanahay hadda marka hore idin weydiin maayo jumcadu inay faasid tahay xeryahan lagu tukanayo oo shuruudeedii ayaan hayn baan anigu markii horeba ayaan sheegtay yaa arrintaa arrin khilaafsan qaba oo mas'aladaa na siinaya oo intii jumco naga tagtay inaan qadayno baanu doonaynaa haddii mas'alo sharciya waa u hoggaansamaynaa mas'alada sharcigaa marka naaqsiiyo mas'aladaas ayaan ku horraysiinayaa culimmadii waa badan yihiin maxaa cimaamad ii muuqata maxaa koofi ii muuqda culimo weeyaan kulligood waa culimo marka jumcadu inay asaxayso oo saalix uguuro ay ku asaxayso iyo meeshii la mida qof ayaa hadduu jiro tafadal waanu ducaynaynaa magaciisa ha noo sheego kitaabka ay ku taalla hana tuso xataa yuusana tusino kitaabihi annagay noo buuxaani ha yidhaaho kitaabka hebelah lambarka hebelah ayay mas'aladaas yaa qorayo jumcadu waa saxiix hana yidhaaho annagaa dib ugu noqonaynoo ka goobanaynaga kitaabaha naga kiisa asagoo ha hayso waa hadalka xaggaygu waan ka joojiyey xaggiinaan yaan doonayaa bal inay wax iiga yimaadaan maxaa dadku saddex qol u ahaa qolo marka horeba ku dadaalaysa oo ku carab dheerayd jumcadu waa asaxdaa iyo qolo lahayd war ma asaxdo iyo qolo dhex guurguurahoo marba meel u yaacahayo oo ina tukadana iska jecel jumcada intuba waa jireen dee intiinniiba waa laydinka rabaa masalada intiinniiba waa laydinka doonaya maxaa yeelay kol haddaynu islaam nahay waa inaynu wax alla wixii sharcigahoo islaamku leeyahay aynu ku dhaqanno weliba salaad hadday tahay dee ra'yi kale ma geli kare salaadda sharciga caddeeyey marka arrintaas aan wax yar idinku sugo inta aad mas'alada haddaad haysaan aada ii soo gudbinaysaan waxaan malayn haddii la helay in laga shaqeeye anaaba soo sheegayo dadaan soomaali ahayn baaba labadaan beri meelaha su-aalahooda lagu wadi marka haddii wax la helay in la ii keeni lahaa baan u malaynaya laakiin shay aan jirin dee qofna ma keeni karo marka anigu baad su-aal igu leedihiin marka jumcadii inay asaxday wax so keenay lama arkee inayan jumcadu xeryahan qaxootiga wixii la mida ku asixin walaadow xaggee dhigaysa anigaad igu leedihiin jawaabtaas waaya waa yahay anigoo uga dan leh ilaahay wadaadkaasi xoogaa ma meel buu muraad ka lahaa kowle mase masaladuu ka cadhada waa cafisan tahay kaftanku waa iska banaan yahee meel baaba iminka kuu fadhiyo oo ku soo celiyey meesha sharci haddii la isku hayo lagama tago a miyaa u socotaa allaha ku caafiyo waaya aayaddii aan ku furfurtay waad maqlayseen يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلهي وحي ذاتك إلهي يا رسولك السرهميانو إذا نودي مركز الأواقه مالنت الجمعة هذه نادى يرته فاسعوا إلى ذكر الله إلهي ذكر جيسه وكعب وذروا البيع بيع أنا إسكداية ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كاسا إذن خيرون وحكرات هيسان إن تفرها لقا قادو إن الدقرق إلهي أهدان دقرق اسم مفسرين توحيكو فسرين وصلاة جمعة أهلي حكم كادو وحوي مرهدي آبان كالضنبئ وجمعة oo khadiibku ku fadhiya mimbarka aadaanka dambe hadduu yeedho beec dambe xaaraan buu kaa yahay shaqo dambe xaaraan buu kaa yahay inaad intaad laabtid aad salaadaada aadid buu ilaahay ku amrayaa weliba fascaw ilaa dikriillaahi sacyi baa la sheegay sacyigu waa inaad si fiican u socotid waayaan wadarul beeca beecana ka tag buu yidhi ilaahay daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun kaasaa idiin khayroon inaad aadaan salaada ood beeca ka tagtaan ayaa idiin khayroon fa idaa qudiyat isalaa salaada marka la dhammeeyo jumcada ah fantashiruu fi lardi dhulka ilaahay ku kala fida wabtaguu min fadli illaah ilaahay risqigiisa ka dalba kii dukaan soo xidhay dukaankiisa ha aado kii maqaayad soo xidhay ha aado kii hudhay meel ku gadanaya ha aado ilaa salaadii dhammaatay واذكروا الله كثيرا إلهينا إن بدن حصة أو صلاة كريه هموديني مركي صلاة لما تذكري بدن بالغا دورا يا الله إيمان لعلكم تفلحون والليباني سان مركا صاح دا يشا مساجد كمركي لا تكذا اسكفر إلو مورا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلهي رزق جيسة تجارية واحد كوية لسان قد البلد وإذا رأوا تجارة أو لهوا وإذا رأوا إلهي وحيري هضي أركان ضدك تجارة بيع هضي أركان حول التجارة ولا وضع هضي وجهدان أو لهوا أما قربان هضي أركان يميل قراعي وحل قراعي انفضوا إليها ويضدان بو إلهي إليها إلى التجارة بيضدران وتركوك وينكاتك يا رسولك محمد هو qaa'iman xaalaad tahay adoo taagan oo khudbadii u taagan ayay kaa tegayaan qul waxaad ku tidhaahdaa maa cinda allah ilaahay waxaa agtiisoo hawaab iyo khayra ayaa khayrun min allahwi gurbaanka la tumayo kaasaa ilaahay waxaa agtiisaha ka khayroon wa min atijaara tijaaradana waxaas ilaahay agtiisaha ka khayroon wallaahu khayru raasiqiin inta wax risqidana ilaahay baa u khayr badan marka salaadii jumcada inaynu u kala inaynu naadadeeda markaan maqallo aadna ilaahay baa ina amraya subxaanahu wa tacaala markaynu tukanno inaynu risqigeenni raadsanno ilaahay ina amraya aayaddan dambena sababu nusuulkeedu waxay ahayd waidaa ra'ow tijaara nabigoo khudbad u taagan oo aqrinaya ayaa tijaaro madiine soo gashay maalinkaasna maalin waxay ahayd abaari dhacday oo aada loo gaajoon yahay weliba badeeco loo baahan yahay bay tijaaradu wadi bur daqiiqa iyo saliid iyo waxaasay waday waa loo baahan yahay caadada madiinena waxaa ka mid ahayd marka tijaaradu shaam ka timaado gurbaan baa loo garaaci jiray lagu ogeysiinayo dadka in tijaara soo gashay marka baac mushtarkao dhan baa u yaacayaa inay marka hore gataan oo kabacdi ay dadka ka sii iibsadaan masaajidkoo lagu jiro nabigu khatiib yahay salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh ayaa gurbaankii yaala hala waa tijaaradii waa tijaaradii wixii masaajidka kudi- ku jiray baa aaday markaa saxaabadii rasuulka calayhi salaam nabigoo khudbadii akrinaya ayaa intii badnay tageen kolkaasaa lagu yaro xanaantay oo la yidhi قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين هذا ماشى وقفض يلهدان قلن سيا صحابته رسولك يا خطبته أغرنيا تجارة وادين ورقي ليري رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رقي ليري وياني حويا برقا هوري خطبته salaada way ka dambayn jireen nebigu marka hore jumcaduu dadka tukin jiray marka jumcada la tukadana khudbaddu uu istaagi jiray marka goor salaaddii la tukaday khudbadiina nebigu u taagan yahay bay ahayd markay aadeen tijaarada waxayna moodeen ijtihaadkooda weeyaane kol haddii salaaddii la tukaday dee inay bas taho oo la- oo la fasaxan yahay bay la noqotay laakiin canaan fiican baa ku soo dhacdayoo rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad israac raaci lahaydeen oon cidi idinka harteen waadigaa cadaab idinku ololin lahaa adaadeen buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam low tataabactum lasaala bikum ulwaadi naaran naar buu idinku ololin lahaa waadi naaru noqon lahaydeen ee intii idinka hartaybaa yaad ku baxsateen buu leeyahy intii idinka hartay marka intii hartay intay ahayd waynu sheegi doonnaa hadhow maxaa yeelay marka cadadka jumcadu ay ku guntan mayso markaynu sheegayno ayaynu gadaal ka sheegi doonnaa xadiidka rasuulkuna wuxuu yidhi aljumucatu waajibatun calaa kulli muslimin wa- calaa kulli muslimin ilaa arbaca afar mooyaane qof walba jumcadu way ku waajibtaa buuri cabdun mamluuk addoon milki lo- milki loo leeyahay ee qof uu maaligihii uu raqabadiisa leeyahay sabi qof aan weli qaan gaarin haweenay iyo qof musaafira afartaa jumca kuma waajibin buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka marka markaanu xadiidka iyo aayadda intaa ku nidhaahno aynu nidhaahno saddex arrimood baa jumcada khusaysa inciqaad jumcadu yay ku guntantaa yaysase ku guntamin kow jumcadu yay ku waajibtaa isagoo ayan xataa ku guntamin yay ku waajibi kartaa waa laba jumcadu yayba ku guntamine ama ku waajibin hadduu rabee yay ka asaxaysaa hadduu tukado oo yidhi anugu jumcaan iska tukanaya saddexdaa qaybood baa jumcada yaa laga fiiriyaa culimmadu ay ka fiiriyaan alinciqaad waalwujuub waasixa qof baa saddexdiiba kulansanaya lix qaybood baa dadku markaa u kala baxayaa lix meelood adigu iska tiri masalada kitaabka waan ka soo saari doonaayo waan sii bislaynayaa man tancaqidu bihi wa tajibu calayhi wa tasixu minhu qof ay salaada jumcadu ku guntan mayso kuna waajibayso kana asaxayso markuu tukado waa ruuxa shuruudda aan sheegi doonno leh shuruudda jumcadu ku asaxdo qof kale weeyaan gadaal baynu ka sheegi doonnaa qofkaas hadduu yimaado waa lagu tirinayaa koow laba waa intay ku guntan maysu ka mid yahay waana ku waajib hadduu jumcadii maqlo inuu yimaado waana ka asaxaysaa markuu la tukado dadkii mujamiciinta ah koow saddexda midna qofayan qofaan midna shaqo ku lahayn kuma waajibayso kuna guntami mayso kana asixi mayso waa qofka majnuunka maala waa sakhraanka waa majnuunka waa kaafirka asliga ah oo weli aan soo islaaminoo dee aan murtadna ahayn oo weligiisuu aabbihi u dhalay gaal ahaa waa ku guntami mayso kana asixi mayso kuna waajibi mayso maxaa yeele islaamkii ka weylaama sooma gelinba waa ninkaa bannaanka joogo faranjigaa wey laba wey qof ay ku waajibayso oo keliya waa ku waajibaysaa kuna guntanmi mayso kana asixi mayso waa qofka murtadka la yidhaaho isagoo diinta islaamka markii hore ku jiray ayuu ridoobay jumcadu waa ku waajib maxaa yeelay inuu islaamka ku soo noqdaa waajib ku ah waa murtad weeyaan laakiin hadduu soo galo masjidka asagoo soo islaamin mana ku guntan mayso mana ka asaxayso tawxiidkiiba laguma hayeen waa murtad wujuubka keliya asaga fuula hadhow hadduu soo islaamo waa inuu qadeeyaa intii jumco dhaaftay waajib bay ilaa ku ahayd qof ay ka asaxayso oo keliya kuna guntanmi mayso kuna waajibi mayso dad badan wey waa musaafirka baabuurku u taagan yaho halkaas maraxaya waa qofka dumarka ah waa addoonka kuwaasaa ka mida maalan hadday soo galaan masaajidkoo jumco la tukanaya ay la tukadaan way ka asaxaysaa laakiin dadkay ku guntan maysana lagu tirin maayo waajibna kuma aha naaguhu gurigooda hadday isaga tukadaan jumcadu awalba waajib kuma ahayn addooman maba hayne iyo qofka musaafirka aho inta halka ka yimid doonaya inuu gudbo waajib kuma aha meeqaad haysataa qof ay ku waajibayso kana asaxayso laakiin ayan ku guntanin waa qofka la yidhaaho almuqiim hayru mustawdin ninku waa muqiim laakiin mustawdin ma aha nin ka wada yeeshay meesha jumcada ma aha laakiin waa nin ku negi oo degan waa ku waajib afar maalmood ka badan hadduu joogo oo maalintuu soo galiyo maalintuu ka baxaayo ayan ku jirin muqiim baa la yidhaah waa ku waajibaysaa salaada jumcada hadduu nala tukadana waa ka asaxaysaa laakiin ku guntanmi mayso waa niman ka wadan yeelan meesha la joogo niman ka wadan yeelan waa mee midun baa kuu hay midkaasi muxuu yahay man tancaqidu bihi wa tasixu minhu waana ku guntan maysaa waana ka asaxaysaa laakiin kuma waajibto waa maxay waa ninkii shuruuda kamishay oo jiran weeye macduura macduur waa jiran yahay hadduu soo luudoo noo yimaado salaaddu wayna ka asixi wayna ku guntan maysaa laakiin isagoo macduura ku waajibi mayso cudur baa reebay qofkaas jumcadu marka dadka la fiiriyo horta lixdaa qaybood bay u qaybsantaa marka u horayso marka qofkay ku guntan maysa aan ka raacan waa ninkaa ninka warkiisu meesha ku jira ilaa jumcadu haddayan guntamin asixi maysee yay ku guntan maysaa waxay leedahay jumcadu shuruudda salaadana waa la leedahay inta duhurku leeyaho o casarku leeyahay la leedahay shuruud kalena waa u dheertahay jumcada intay salaada la leedahay iska daa shuruudda ay la dheer tahay salaadaha kale waa shan shardi weyn shan w ko an takuuna waqta duhri duhurka waqtigiisa waa inay ku dhacdaa jumcadu hadday ama ka hor marto ama duhurku markuu tago kabacdi la yidhaha jumca la tukanaya ma soconayso waa laba salaadoodoo hal waqti iskula jira duhurkiiyo jumcadu jumcaduna duhur la gaabiyey maaha waa laba salaadood oo mid waliba mustaqil tahay jumcaduna maalinka jumcadaa unbay waktigaan oo kale gelaysaa inta kalena duhurkaa gelay waqtu duhri waa shardi koow midka labaad waxaa shardi ah inayan jumco kale iyo iyadu ayan xidhiidhsan ama jumco kale ayan ka hormarin macnaha beledkiibaa laba jumco laga oogay mana aha beledkii laba jumco loo fasaxahayay haddii labada jumco la wada tukado oo isku mar ay dhacaan labaduba labaduba waa burayaan haddii la og yahay inay kala horreeyeenna middii horraysay maahe midda dambaa buraysa dadka jumcooyinku ay ku guntanmayaan guryahooda dhexdooda waa in lagu tukadaa halkaynu degannahay maalan markaasaan aan ku tukanno meeshaa bannaanka ah oo oo musteejadii hore u taangoo kale may beledku hadduu camiro yahayna cumraanka dhexdiisa ha lagu tukado hadduu suur leeyahana suurka dhexdiisa waa in jumcada lagu tukadaa khaarij albeled kama asaxayso meeqaad joogta saddex baad joogta kan afraad waxa weeyaan jamc baa shardi ah duhurka kale markaad tukanaysa jamc shardi kuma ah jamc baa shardi ah jamc jamc qof kalihii jumco ma tukan karo laakiin waynu sheegi doonaa fatxulbaariga cibaaradiisa waynu sheegi doonaa culimmadu shan iyo toban qowl bay isugu khilaafeen jamca ay ka asaxayso salaadu ku guntan mayso jumcada ah marka jamc waa in la helo afar soo maaha laba khudbo oo aan salaadaha kale lahayn waa inay ka horeeyaan jumcada shantaa shardi baa horta u dheer ooy way ay dheer tahay salaadaha intooda kaleeto marka jamca lagu tukanayo jamcii marka aynu fiirin jamcu muxuu yahay jamca waxaa la yidhi shuruud buu leeyahay qofka jumcadu ku guntanaysa waxaa ka mida shuruudiisa an yakuuna dakaran waa inuu labood yahay inaan labeebshaha iyo dumarka jumca ku waajibin awal baan soo marray ayaan kuna guntanmay an yakuuna xuran waa inuu qof xorayaa qof addoona jumcadu ku guntanmi mayso wa an yakuuna mukallafan waa inuu mukallaf yahay oo ah inuu majnuunna ahayn sabina uusan ahayn ee qof caqli leh waa inuu yahay wa an yakuuna mustawطinan maxalla ljumca jumcada maxalkeeda nin qof ka wadan yeeshay nin ka wadan yeeshay waa inuu yahay inta kale iga daa wa isla naqaanaa masalada laysku haysto oo khilaafku ka socdaa waa istiidaanka istiidaanka wey kitaab waliba markaad soo kala rogto wuxuu ku leeyahay an yakuuna mustawطinan mustawطin macnaa man jacala makaana اljumcati wadanan lahu wadankiisii inuu qofku ka dhigto wadankaagii waa inaad ka dhigatid baxayثu laa yadcanu shitaaca walaa sayfa ila lxaaja waa inuusan marna meeshaa jumcada lagu tukanayo ninkani uusan ka tegin jiilaal ha noqoto diraac ha noqoto roob ha noqoto waa inuusan meel ka aadin meeshuu ka wadan yeeshay ilaa lixaaja muraad uu soo gudanayo mooyaane oo uu soo noqonaya haddana nairobi buu aadaya waxbuu ka soo qaadanaya waa soo noqonaya waa baxayaa gaar isuu aadaya waa soo noqonaya laakiin halkanunbuu waddan ka dhigtay istiidaanka waxaa laga rabaa ficil maaha waa niyada w niyada wey baxayثu laa yadcanu shitaaءan walaa sayfan ilaa lxaaja muraad inuu u aado maaha oo muraadkiina haddana soo noqonaa qofkii ay ku jirto halkan iska sii joog intii muraad hebel la yidhaahda aad ka helayso dabadeedna ama waddankaad ka timid ku noqo ama meel kale usii mar meeshan waxaad deganaanaysaa in muddo ah dabadeedna qalbigaaga inaad meel kale uga wareegtid ayaad qabtaa mustawdin ma aha qofkaasi muqiim baa la yidhaah waa kii ay ku waajibaysay hadduu jumco saxiixa u helo marka intaasaan rabaa inaan baan aan idiin akriyo inkastoo meesha mugdi laga dhigay warkan ma taxfihi baa adidhi mase waa bajeyrami wartoosh maha meesha waa lilimaami nawowi yaa iska leh kitaabka kan waxaa sharxay ibnu xajar alhaytami yaa sharxay waa kitaabka tuxfaha sharaxa tuxfaha la yidhaaho carabkii wuxuu yidhi tuxfa fiihi kalaam tuxfa fiihi kalaam ninkan imaamu nawowiyiina muxuu ahaa muxadiskaad ogeydeen wey sharxu imaami muslim ninka sharxay weeyaan صحيح مسلم شرحيس منهاجكنا واكل انت سو كتبه رياض الصالحين كعبرتين انا غرسنينو نكي الفي وي حديث الأربعين كا هي شروح ديسة نكي الفي ويان وحويان نك محدث كاوة ذاتك بالعلاه وحي هذا ومن مذهب إمام الشافعي نويان وحيكولين إمام الشافعي وحوين ما هينه نك وحوين هاي محدث كاها ونووي بيكولين sheekhiisiina waa xaqirayaan asagana waxay way faaninayaan marka kitaabkani afar kitaab oo isku jirto waa mid waa minhaajkii lilimaami nawowi midna waa sharxii tuxfaha ahaa oo libni xajar alhaytami midna waa xaashiyada sheekh cabdulxamiid oo sharaxaasay yay sii fasiraysaa midna waa xaashiyada sheekh cumayra أيضنا شرح ابن حجر أفرتا كتاب واسكو كده يسرتو طيب وانت على الصومالي قاعدين كل شيء قاعدين بانكا أغرنا ياي كده قاعدين مشكلة ملي وعيري ولصحتها جمعة لقى هضية ولصحتها ولصحتها جمعة الصحتان كذا مع شرط غيرها شروط جمعة شروط أصحتان كذا شروطها كلا وصلاة لا هي وحي كذا إذا شروط كلينا أحدها متكوب وقت الظهر وصلاة وقت الظهر كأن يكون عدو ويتكدر المرة أيام حي الأول باردية للشرحي والثاني كاللبات أن تقام في أبنية أوطان المجمعين وأنتم هذا اللي قول حوقه بلدك اللي دقيهي برتميسة مدحديسة وإن لقوه بنانك لو ما أقوله أدي لي بنانك لقوه منك الصدحات الجماعة جماعة شرطية مفرد ما صحيحه جماعات وليبة أفرسا حديث عبد الله بن عباس ووريي وحيري nabigu salaadii ugu horraysoo jumcahay yuu nagu tukiyuu yidhi wa kunnaa arbaciin afartanna waanahay anasna wuxuu yidhi madat isunnatu sunnadu waxay ku tagtay an yakuuna ahluljamcati jumcati arbaciin afartan inay noqoto ayay ku tagtay madat isunnatu hadduu saxaabi ku yidhaahdane waa isagoo yidhi rasuulkaa ku yidhi oo kaleeto فريد كون كليتو سكين لي كوخان كان كلا وحو ليا النبي وحو ليا شيخو معنى لبداس مركي اد كسو بحريد الا تقارنها او تسبقها جمعه اخرى جمعه كلي وين ينبلد كاسما اسكو مركا دحين اما اين كهرمري صدح وي فريد من كانوا مجيدا هوا كانوا وحويان المجمعين العدد عدد كوي عدد كاسي واكر غير النبي عليه الصلاة والسلام عدد كي وكتو كي النبي مدينة مركو صوغل إلا مكة جمعة لغمة تكنجريني أفرتم بيعاي وهكذا لوريي جمعة لتكذا وحا هو رئيسي زعد بن زرارن اللي يراهو أيام مدينة كتو كي وكنا أربعين أفر بانا أفرتم بانا هين بول laakiin masaladaas shan iyo toban qowl baa la ysugu khilaafay waataan leenaho afartan dad yidhi sida imaamu shaafici oo kale laba-iyo toban qof yidhi sida imaamulmaalig oo kale nin lixdan yidhi sida abu xaniifa oo kale abu xaniifa labana waa sheegaya xataa macnaha naqaaci iyo sufyaanu thawri iyo kulli waa dhowr iyo waa waa shan iyo toban qowl weeyaan shan iyo tobankaa qowl waa cadadka waxa la ysku hayaa meeshan cadadba uma jeedne muraadkeennu waxa weeyaan qofka ay jumcadu ku asaxayso ayaynu shuruudiisa akrinaynaa waxaa weeyaan dakaran an tuqaama biarbaciina afartan in lagu oogo afartanku maxay yihiin dakaran oo lablab xuran oo bilis ah mukallafan oo la mashaqeeyo aan sabi iyo majnuun midna uusan ku jirin afar shardi soo maaha mustawdinan midda aanu rabnaa mustawdinan weeye mustawdinantaasaan wax yar ku joogsanaya mustawdina bimaxalli iqaamatihaa meesha jumcada lagu tukanayo nin ka wadan yeeshay waa inuu yahay qofka la- salaadu ay ku asaxayso wa falaa tancaqidu biman yalzamuhu xuduuruhaa min gayri lmustawdiniin dadka mustawdiniinta haddadaan ahayn hadday meesha soo xaadiraan jumcadu ku guntami mayso wa fariid mustawdin maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahaa bixaysu laa yadcanu shitaa'an xagaa maka maka safra maka ma ka tegayo walaa sayfan jiilaal ama diraacna ka tegi maayo ilaa lixaaja xaaje mooyaane laa yadcanu dacanku waxa weeyaan safar weeyaan yowma dacanikum wa yowma iqaamatikum aayadda qur-aanka waa tii ay ku tiri addacnu huwa safar weeyaan waa qofaan meeshaas jumcada lagu tukanayo aan meelnaba uga dhaqaaqaynin inuu muraad soo gudanayo maaha oo ku soo laabanayo istiidaanku kaas wey markaasaa la yidhi laa yadcanu shitaa'an walaa sayfan ilaa lixaaja maxaa maxaa ku baxay falaa tancaqidu bimusaafirin nin musaafira kuma guntanto jumcadu walaa muqiimin nin muqiimana kuma guntanto calaa casmi cawdihi noqoshadiisa niyadeeda qaba liwaطanihi aw ligayri waطanihi nin baa jooga meesha inuu meel kala aado ayuu niyada ku hayaa ama meeshuu ka yimid ha ha noqoto ama meel kale ha noqotee muqiim weeye kaasi calaa casmi cawdihi liwaطanihi waddankii sibuu u noqonayaa maalan haddaynu tilmaanno meeshanaynu nimi inta waddankeennu qaboobayo halkaynu joogaynaa wakaa masalada masalada la leeyahay jumca kuma guntanto taa weeyaan maxaa lagu miisaaliyey marka waxay yidhaahdeen kaalmutafaqihati waاtujaar intihaa nihaaya wa muqni wa bujayrami qofka aan jumcadu ku guntamin waxay ku waxay ku miisaaliyeen kalmutafaqiha qofka soo xeraystay oo waddan uu diin ka baranaya joogo laba sano saddex sano markuu wax barto inuu dhulkiisii ku noqduu rabaa ku guntami mayso maxaa yeelay niyadiisaa la fiirinayaa calaa casmi cawdin ilaa gayri makaaniljumuca buu doonayaa inuu aado watujaah badeecaad keentay magaaladan aad keentay laba bil laba sano ha ha kuugu baxdo badeecadaas ama badeeco kalaad halka ka qaadaysaa muddo kasta joog waxba ka waxba ku guntami mayso wuxuu yidhi ibnu xajarku wuxuu yidhi khayr allaha siiye walow kaanat طawiila muddadu haba dheeraatuu yidhi muddadu walow mudda bacda muddatin طawiila hadda inuu noqdo ma rabo wuxuu leeyahay shan sano ka bacdi waddankaygii baan anigu aadaya shantaasna waa muqiim mustawdin maaha jumcaduna ma ku guntan mayso walow bacda muddatin طawiila away wadaad kale meelaha iga fiiriya inaan wax ku dardarayay moodi ashraaftii qaar ma ku jiro qof igu yeero cibaaradaanaan aqri leeyahay tuxfuhu uu qorayo marka waxa weeyaan aan isku daree almustawطin مستوطنا حيث لا ي- لا يضعن شفتاء ولا سيفا إلا لحاجة فلا تنعقد بمسافر ومقيم على عزم عوده إلى وطنه وطن كيسين نغضه لا تكوهية ولو بعد مدة طويلة مدة دير البضن دير البضن بروعين نغضه هذا واجوغية سنة كان يكون حقبة واجوغية muraad buu meesha kelaya laakiin walow bacda muddatin طawiila ayuu rabaa inuu waddankiisii u noqdo salaadu ku guntami mayso markaasuu hoos ka qabto oo yidhi kalmutafaqiha waa dadka culumta baranaya halkaa timid jaamicad baad ka gasha jaamicaddu markay kuu dhammaato waxaad rabtaa inaad dalkaagii u noqotid ama dal kale aadid afar sanaa jaamicadda la dhiganayaa afartaa muqiim baa tahay mustawdin meh mustawdin waa qofka inuu dhinto mooyaane meel inuu meeshaa uga dhaqaaqo aan rabin baa la yidhaah mustawdin oo markuu soo muraadsadaba ku soo noqonaayo kaasaa la yidhaah kalmutafaqihati watujaar watujaari kuwa tijaaraysanaya ee badeeco keenay in kastaba ha ku qaadato maqaasiimay gashadeen inta ay gadanayaan ama ay joogaan waa muqiimiin mustawdin ma ah marka culimadii sharcigu sidaasay dhaleeyihiin kitaabkii aynu ku dhaqmayno minhaajka ah ilaahay khayr ha siiyo mu'alifkiise iyo shuraaxdiise saasay leeyihin marka su-aashu waxay ka imanaysaa marka halka waa joognaa waaba run maxaynu ku joognaa laba midkee ku joognaa inay meeshaasi waddan noo tahay oo inaan mar muraadsanno maahay aanaan meel kale uga socon qofkii ku jooga iyo qofkii ku muraad gaarahaya oo le anigu muraad baan meeshaan ku sugayaa muraadkayga haddaan ka helana waa meel baan u dhaafayaa ama gurigaygii baan u noqonayaa xamar iyo hargeysa ama meel kalaabaan u sii aadaya ugaandhada intaad jirtaan aadaya qof ay qalbigiisa ku jirto xukunkaasi idinka xaggiinna wa anigu odhan maayo qof walba maxaa qalbigaaga ku jira kollay anigu saalax unguuro inuu waddaniyo weligay aan joogaya ilaa aan ka dhimanayo ma niyeysan ninkii iska niyeystay hashee niyandagama haddii ama waddankiibaad ku noqon ama meel kale iyo wax kalead sugaysaa soo maaha muqiim hayru mustawdin weeyaan qofkaas a muqiim hayru mustawdin weeyaan ninkaas jumca ma asaxayso marka xaggeen jumco ka raadsanaa marka jumco waxaan ka raadsanaynaa haddii dadkan waddanka sii deganaayoo jumco tukanaya aan helo waa tukanaynaa hadda maxaa inagu waajiba waxba sababtu maxaa weeyaan jumcooyinka har- laga naadinaayo meesha la yidhaahdo mumbaasa maqli kari mayno noomana dhowa xataa haddaan maqallo mikrofoonkanaana maqashiinaya mooyaane kitaabku wuxuu leeyahay qofkii meel jumco laga naadinaya maqla oo nin meel dheer fuushan ah oo sawdkiisuna uusan aad u dheerar badnayn hadalkiisuna xabeeb uusan ahayn haddii naadadaas la maqlo qaryadatan ha ajiibeen oo jumcada ha la soo tukaday marka meel aannu qaylo ka yeerno aan ka maqallo jumco ma qabno mikrafoonkan lama fiirinayo qofkii qaylada dheeraabaaba la diiday kani m meel intaasoo kilomitr toban kilomitr ba yaad midkaan ka maqlaysaa marka jumca waajib kuma aha dadka ka saa waa tukanaynaa bay yidhaahdeen hal bacaad lagu lisay wy sababtu waxa weeyaan haddaad tidhaahdo anoon wayse qabin baan salaada tukanayaa bal ka waran dahaaradu waa shardi ma kuu asaxayso jumco waxaan tukanayaa anoon mustawdin ahayn dad mustawdinana aan ku xidhanayn oo aan ayan iga horrayn haddaad tidhaahdana waa shay aan shardigiisii la helin oo la tukanayo marka arrintaas kuwa kalena sidaa unbay odhan war balkeen bujayramiga weyn kan weyn bujayrami iyo tuxfe ma kala fog بصحتها مع شر- شروط غيرها شروط buu yidhi oo kani sittatun buuba yidhi walaalayaal mid kaluuba ku daray tuxfiin waxba ha ugaadsan meel kaluu mid kale kaga soo diray taasi an takuuna waqta duhri ثaaniyaha an tuqaana biamniyaةi mujtamacaةi waa laba midda kaleeto ألا يسبقها ألا يسبقها جمعة أو تقارنها جمعة أخرى وصدح وصدح وصدح في أفراد أن تقع جماعة جماعة وإن يكون عضوة جماعة ee qof iyo la- la- qof iyo ka asiixi mayso waay kan shanaad labadaan waa isku mid tuxfuhu isku mid buu ka dhigay labadaan an takuuna jamaaca wa an tuqaama biarbaciina isku mid buu ka dhigay kani labadaasu kala tiriyey wuxuu yidhi an taqaca biarbaciina afartan mukallafan xuran dakaran mustawطinan waa intii uu tuxfuhu sheegayey yuu asla sheegaya waa tahay mustawdinan bimaxallihaa meesha jumcada lagu tukanaya inuu mustawdin ku yahay wa ay laa yabcanu canhu inuusan ka safraynin shitaa'an walaa sayfan ilaa lixaaja muraad inuu u safro maahe ilaa lixaaja walow muddatan طawiila waa kan wuxuu ku leeyahay falaa tancaqidu bikayri lmustawdin kaman aqaama calىa casmi cawdihi ilaa waطanihi walow bacda muddatin طawiila kalmutafaqihati wاtujaar licadami tawadu dee istiidaan baan jirin buu leeyahy waan meesha istiidaan lagu arag waayo liannahu sala allahu calayhi wasalama rasuulkeennu lam yajmac mausan jumcaynin bixajati alwidaac xajkii xajatulwidaaca uu tegey nabigu jumco ma tukan maca cadmihi cala aliqaamati ayaaman weliba ayaamo badan inuu nagaaduu rabo maka ku nagaado mana usan jumcaysanino licadami tawatu dee nabigu uusan mutawa- mustawdin muu ahayn maka inuu ka wadan yeesho muu rabina madiinu u socday ayaamo badan buu joogay jumcooyinkii soo galayna ma usan tukan nabigu calayhi asalaatu wassalaam وكان يوم عرفة فيها عرفني يوحى إسوافقي ما انتهى يوم يوم الجمعة كما في الصحيحين مسلم يا بخاري سيدي وريه وسك- وصلى به صلى الله عليه وسلم النبي وحده كذا الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم مسلم حديث كي سمر كانوا فيرينه نبي ما انت جمعة موسى تكن لكن جمع بسوبيين musdalifuu ku tukiyey duhurka iyo jamciyo jamcu taqdiima marka inuu ayaamo joogo makana wuu rabay dee muqiim buu ahaayo mustawdin ma ahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ta marka istiidaankii inaynu ka hadalla wey في شروط صحة الجمعة إرادة هذا نمين
اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه
كتاب كان بجيرمي قابانا أبترسكي سيدين شيقي matnigiisa waxaa lahaa sheekh annagii sheekh zakariya alansaari sheekh zakariya alansaari waxaa xertiisa ka mid ahaa ibnu xajarka tuxfaha lahaa iyo rimliga nihaayada lahaa iyo muqniga sheekhii lahaa ee khadiibu sharbiini la odhan jiray saddexdaasaa xertiisa ka mid ahaa ibnu xajar oo leh tuxfaha iyo rimli oo nihaayada leh iyo khadiibu sharbiini oo muqniga leh xertiisii bay ka mid ahaayeen zakariya lansaar baa matniga iska lahaa sharaxana waxaa lahaa imaamu lbay- buja- bujayrami ayaa lahaa iyo xaashiyada labadaba marka raggii u horreeyey raggii weeyaan waa shaaficiyada raggeedii u waaweynaa wa marka sheekhanna aan idiin abtiriyo kitaabka waxaa la yidhaha alawaaru sun- si- saniya nuuryaalkii korreeyey sheekh cabdulxamiid maxamed cali qudsi bin cabdilqaadir alkhatiib ayaa magaciisa la yidhaahaa wuxuu sharaxu yahay adduraru albahiya fii ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya adduraru albahiya matniga la yidhaaho ayuu sharaxu yahay marka aan inta intii oo kale kana ka sheego waayo الثاني شروط جمعة وحكمها الثاني هذه اللي يمد وراك وريي إقامتها بأربعين أفرتن إلا قوة جمعة أفرتن جمعة إلا قوة أحرار مسلمين ومسلمين وقال كجر مكلفين أو مكلفين وصبي مجنون أي كجر أحرارا أو حرعة ونضوم كجر ذكورا أو لبوضة أو أندور إيا اللي بيبشمنا كجرين فلا تنعقد بالكفار قالكم أبقنتنتو وهكذا مستوطنين كوضن يعشي بمحل إقامتها ميش اللي كنا يا جمعة كوضن يعشي فلا تنعقد بغير أهل محل إقامتها ذلك الكاد أنا هين كما كنت انتو وإن لزمهم حضورها مستوطنين تولى يضعنون أنقورين شتان حقاقة ولا صيفا ذراعا منا إلا لحاجة حاجة إني وجوران مويان كتجارتي تجارة هذا يانا واصول غريا والزيارة زيارة هذا يانا آه والد كودي ي- يسوي زيارة ليا واصول غريا كو أسماه فلا تنحدد بمسافر ومقيم مقيم لكم أن كنت أنتو نواء نيودي العودة نقشو لوطنه وطنك يسوون نقو ولو بعد مدة طويلة ولو بعد مدة طويلة بور رباعين النقضة هذا واجهوك إياه كالمجاورين لتعلم العلم علم إني برتان بيميشن وجوغان أو قرآن قرآن إني برتان أو تجارة أو تجارة وجوغان وأن المراد رباعين ماجا كل ما يستوك دبديرنا ماشي وكوضا يلني أيو لمن تهيوه إخوة الإسلام إلهي حقدون بانو كنا هاي موياني أو عقيدة فاس... آه، عبادة فاسدة إنينو سمينو أيينو ديدينا محايا لعلمك قفك إنت يقان قرية درارت قيامة وحا لقو لقليا حكم النار عفك لقليا وعير النبي عليه الصلاة والسلام من سكت عن الحق شيء حقا قفك قرية ومكا موسى لجم باللجام من جهنم نار جهنم حكما إلى ذهي بعد أن تقيام أفك لا يقليا وروان كبرنا ما أفك كشيك حكم النار وهم متيستغفك آيات كلنا إلهي وحكير سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنه ويلعنهم اللاعنون قفك حق قرية مركو عديي إلهي كبعدي إلهي باللعنتك الردي ويلعنهم اللاعنون انت كلاوح لعنتانا ويلعندي ملائكة يا بني آدم كمؤمنين تعيو يا لعنتي حق هدو إلهي كبر لما قريو هداد قريسو سيدي يهودي قريسي إن كتابك توريدها وحي كيل بنقونيا waxaan rabaa inaan mas'alo kale ku khatimo oo ah istiitaanka shardiga ah madaahibtu iskuma khilaafsan afarta waaweyn iyo kuwa kale midna mid le adoon mustawdin ahayn jumco tuko waa ku asaxaysaa ma jiro khilaafkoodu waxuu ku jiraa cadadka dadkii waa la hayaa ahluljumcaha talow meeqay ku guntantaa shan iyo toban qowl baa ku jira n shan iyo tobankaa qowl waxaa u waaweyn imaamu nawowi laba q- imaamu shaafici laba qowl buu leeyahy mid wuxuu leeyahay afartan imaamka uu dheeraad ka yahay qowlka kalena wuxuu leeyahay waa afartan imaamku ku jiro afartan imaamku ku jiro farid imaamulmaalig wuxuu leeyahay labiyo toban labiyo toban oo labiyo toban ma qabsan karnaa haddee imaamulmaalig madhabtiisa ma taqaan suu u weysaysta ma taqaan suu u qubaysta ma taqaan suu salaada shuruudiisa iyo arkaanteeda ma taqaan iskama qabsan kartid madhabka haddaadan garanayn imaam imaamulmaalig baan iska qabsanayaa maayo ma qabsan kartid adoon aqoon shuruuda imaamulmaalik uu salaada iyo jumcada u yaqaan adoon aqoon labaiyo toban buu yidhi keliya kama qabsan kartid marka mustawdinantan madaahibta dhan waxay ku kulansan yihiin hayru lmustawdin inaan jumca ayaa ku guntan maynin innagu marka mustawdiniin ma nihin muqiimiin baa nahay jumco saxiixaa haddaynu helno ninkeennii magaalada u degaa hala tukado sax weeyaan ilaa dadkaasaa jumcadoodu asaxaysaa oo mustawdiniina amaa inagu ma nihin utaankaynu degnay jumcaa loo durbaan tuko walow hala tukada hala tukado indhahaygaan waxaan saaray war mustawdin ma nihin meeshaan lama degan maya guri baalmakuutiyaan ka dhistay maxaan u deganaan waay war hadde ra'yi ma aha waxan ra'yi iyo caqligaaga ma aha la raaci maye meeshan ma inay waddankuu tahay baad niyaysatay maya baabuurtii oo alaabtii la rarahayoo laleeyahay jumcada aan tukanno oo ninkuna alaabtiisii raran tahay baanu indhaha saarnay dee madaxadaygaas oo kale xaqa sidaa in loogu madaxadaygo waa la eedayaabay ila tahay marka inteenna reer saalixunguurihii waanu joognay qolooyinkii wafdiga ku yimid ma wa- wax ma soo kordhin waaye oo xaggay ka soo kordhinaya madaahibta islaamka o dhan oo sidii ma qof meel cidlaa haddeer asagu samada wax kala soo degaya miyaa jiri waxa weeyaan intii hore ilaahay haynaga cafiyo oo dembi ah oo aynu samaynay jumco dambe oo xero qaxoote lagu tukanaayo awalba masjidkaanaa ka jiri baraawo ma tukadaan maraafo war maraafo ma tukan jirte lama tukan jirin xagar dheer iyo ifo iyo dhulkaasoo dhan sidoo kale weeye maxaa yeelay kutubaha sharcigaa culimmadu haysataa adduunka waxaa kuugu daran niman kitaabkana rabin baranna adanna soo loodin karin oo wuxuu raba iska sheegay soomaalidii horaa kaa ka maamaaday waxay yidhahdeen nin macallin ayaa wuxuu yidhi anigu afar iyo tobankiiyo boqolka korkaan ka aqri ka aqrisan maayo yuu wax u aqriyaa yuu wax u sheegaa hadduusan ka aqrisanayn asaguna marun buu ka jawaabi doonaa dhega adaygu ma sii jiraye cimrigu waa wax xadidan weeye marka la dhinto wixii uu ku madaxdayga wixii kale waxay u noqonayaan ilaahay iyo asaga weeyaan laakiin innaga hadday su'aalo jiraan ku saabsan mawduuceennaan inaan ka jawaabo waa u baahan waa waa jeclahay anigu mufti baan ahay idin meli dadkaan ugu cilmi badnaa idin meli laakiin kitaabkaanaan la shawraya marka ay su'aashaan waanan idinka heli waxa aad insha allah su-aasha ku saabsan haddaad ila oggolaateenna de aynu duhur tukanna nimayo haye maya waa maqlaynaa iska daa anaa anaa bis istitaanka aan halkaan aanu aynu istitaanka ka dhiganayn adduun yani qawaaniintii adduunka waa isrogtee dawladdana siin mayso mataqaanaa waddankeeda noo ogolaan mayse ma waxa weeye niyadda keliya haddaan aan gashado miyaa mase waa inay dawladda ii ogolaato
meesha meeshii aad tidhaahdo waddan buu ii yahay oo niyadaada inaad ku noolaato intaad dhimanayso aad aad aad tidhaahdo meeshaasaa waddankaagiiya diidadaani waa iska wax kaleeto hadday kuu diidaanna haddee maadaaba fadhi kuu yahay waa ogaydeen wixii lagu dhacayo taangee fadhi kuuma yaallo laakiin waa niyadaada markaad soo gelaysid halkaan waddan baan ka dhigtay xag iyo xagga midna u dhaafi maayo aan qabri ahayn markaad tidhaahdo mustawdin baa tahay haddii xoog lagaaga qaada kabacdi waa arkayna yaa kale wax ku dari kara masalada inaan bisalaynaan rabnaa sheekh na iyaday la kala xishoonin shaki yar wixii aan ii sheeg anigu anigu lix sanaan joogaa sheekh lix baan joogaa anigana waxbaa ii dhashay kuwo kaloo aan waxba ahayna waxbaa u dhaldhashay laakiin intanadaas midna inaan saalixun guura weligana joogno iyo utaanga toona weligana ma anaa niyeysan arrintuna niyaday ku tacalluqdaa marka qofkii saalixun guuro weligii inuu joogo uusan meel u dhaafin niyaystay hadday afartan dhan yihiina tukadi ay runtoo tahay maba jireen waayo qofkani halkaanaa weligii joogaya wa iska leeyahay laakiin laakiin qofkii meel inuu aado uu rabo oo saalaxuguura uu meelgaar u yahay jumco muslim kaloo tukanaya inuu raaco maaha asagu jumco ma binayn karo dembigeenniga kii waalidkan ilaahay ow dhaaf xaqa ilaahay owna waafaji wixii baatila oo faasida ilaahay ow naga kori cibaadadeenna ilaahay ow aqbal cibaadadeenna ilaahay ow aqbal ilaahay ilaahay ow cibaadadeenna aqbal xaqa ilaahowna waafaji baatilka iyo fasaadka ilaahay ow naga kori ilaahay ow kaamka kan khayr buu sugayaa wixii aad u ogtaho khayr oo diinkoodii iyagaba maslaxa u ah ilaahayow waafaji ilaahayow waddankeenniina ilaahayow sidaasi ka roon ilaahow ugu bedde ilaahow waddankeennii isagoo nabada oo diinta islaamka lagu xukumaayo oo aan nina ningadarse ma nina nin gardarraysanayn ilaahayow noo kas ilaahayow wixii diinta fasaadkeeda wada ilaahayow naga qabo ilaahow wixii adduunka fasaadkiisa wada naga qabo ilaahow dadka khayrka ah oo diinta iyo dalka intaba maslaxa u ah ilaahayow kuwaa la jir ilaahow kuwa noo roon ilaahayow weli nooga dhig ilaahayow allahuma walli umuuranaa khiyaaranaa walaa tuwalli umuuranaa ashraaranaa wsala allahu calaa sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbi